ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka waxay go-aansadeen in cadowgaas wuxuushka ay ka kiciyaan degmada shacabkaasna mxuuaa ay u maciinaan insha allah wayna ku guuleysanayeen hal nin masa laba nina ganacsado ka ahaa inta kale dad shacabay iska ahaayeen ninka ganacsadana waxaa loo dilay mxuu aha ethoopiyan ba wax ka gadayseen ciidamada mxuuaha federaalka wax siinayseen saasaa loo dilay kuwan kalena mxuuaha waa jaajosin baad tihiin waxbaad u jaajusayseen waxyaalahaasa maxaa dadka loo dhameeyey wax yani aan macno lahayn oo aan cilmi ku fadin baa loo dilay dadkaas de waxaan u diraa ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto cadowgan allii rasuul aan lahayn arxan aan lahayn in meel looga soo wada jeesto laiska celiyo muddo badan bay muxuaha ummadda dhexdeeda ku noole waa gofanihii dhiigga jaqaayo waayo